maanta meel aanu aabbaha awood u lahayn inuu fuulo marka wuu dul taagan yahay inankii yaraa ee adhiga raacayo buu ku yidhi abuljahl oo ficlan markaa madaxiisiibuu oo in yar kasii harhsan tahay ayuu kirkiray markaasuu soo qaado u keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuul yaa rasuul allah markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kelimatu tawxiid aada ugu celiyay allahu akbar alxamdu lilaah alladii sadaqa wacdahu wanasara cabdahu wahasaba alaxsaaba waxdah ilaahay baa mahadle abuljahl maanta oo kibir dartii u soo baxay oo yidhi noqon mayno ilaa aanu maxamed dilo iyo saxaabadiisa oo weliba khamriga aanu ku dul cabno oo hablaha qureysheed ay noogu dul heesaan ilaan waa kii cutba bin rubayca kula taliyey war kol haddii safarkeennii nabad galay nimankaasi ehel baynu nahay waa inaga sheegnay odayga afraad muxuu yahay odayga shanaad yacni waxa weye quraysh inteeda badan weliba intan waaweyne odayga shanaad bay iskugu wada imanayeen yacni caa'ilad keliya ayay ahay laakiin ninkii diiday wuxuu ahaa runtii abuljahl buu ahaa waxyaalaha la yaabka le ee runtii ka dhacay dagaalkaasi waxaa ka mid ahaa riwaayadda runtii ibnu isxaaq wariyey ee ibnu cabaas uu soo saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi saxaabada war hadilina abulbukhtariya binu hishaam sidii aynu soo tilmaanay iyo cabaas bin cabdilmudalib markaa saxaabi saxaabada ka mida oo runtii abuu xudayfa oo cutba bin rubayca uu dhalay dee aabbihii waa la dilay adeerkii waa la dilay walaalkiina waa la dilay markaa saxaabi bay wada hadlayeen nebiguma wuxuu leeyahay adeerkii ha dilina annagana aabbayaashaya iyo waxaanu laynaynaa walaalayaashayo ayaa uu yidhi wa ficlan kelmaddaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa la soo gaarhsiiyey rasuulku wuxuu u lahaa cabaas ficlan aslama waana la soo qasbay laakiin cutba binu rubayca laakiin waxay xadasku wuxuu tilmaamayaa waxyaalihii ka dhacay dagaalka gudihiisa islaamku xorriyadda maanta lagu faano waxaa aada u layaab badan qur-aanka iyo taariikhda islaamkii ku jirta walidaalika waxa weeye iyadoo sugan baa sideedii taariikhda islaamka biqatliha wa hamiiniha wax allaaliyo wixii dhacay saxaabada kaanuu basharan saxaabadu bashar bay ahayd qur-aankaa ilaahay ku sugan ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in maktasaba min alif walidaalik saxaabigani kelmadda uu yidhi taariikhda lagama masixine sideedii baa laynoogu soo gudbiyey jinku markuu ilaahay la doonayay uu leeyahy ilaahay oo aniga naar baad iga abuurtay nebi aadanna waxaad ka abuurtay magaratay dhoobaad ka abuurtay yeeli maayo inaan u sujuudo sheekadiisii oo dhan iyo ibliisoo dagaalamaya oo doodaya ilaahay qur-aanka kamuu masixin abuur yaroo miskiin oo isagu uu abuuray oo uu keenay qur-aankay ku sugan tahay walidaalik waxa weeye saxaabigii markii uu kelmaddaa yidhi ayaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam la gaadhsiiyey arintaa waxaa runtii ay ku yara adkaatay saxaabadii dabeete cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuul allah ma soo dila dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa rasuulku muu layn jiray saxaabadiisa xata almunaafiqiin oo kuwii ku yidhi nebi maxamed waa dulli adha sharaf baan leeyahay waxaa ka mid ahaa cabdilaahi bin ubey binu saloon waxa uu ku yidhi samin kalbak yakulak maa ana wa muxamed aniga iyo maxamed waxaanu isku nahay eygaaga naaxi ha ku cunee buu yidhi aqtuluhu yaa rasuul allah inankiisii baa yidhi yaa rasuul allah ninkaa hadalkaa kugu yidhi ma soo dila qaala laa taqtulhu xataa laa yuqaala ina muxamedan kaana yaqtulu asxaaba hadilin buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aan loo odhan nebi maxamed asxaabtiisuu leyn jira walidaalika waxaan uga jeedaa yacni xorriyaddii islaamka iyo saxaabadu iyagoo bashara xataa hadduu khalad ka dhaco rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu qariibsan jiray arrimaha runtii ka dhacay waxaa ka mid ahaa abulbukhtariy binu hishaam yacni dagaalka gudihiisa waa saxaabi waa ninkii cafan quraysheed ee rasuulka abaalka ku lahaa islaamku bal abaalka siduu u ilaaliya wain kaana kaafiran qofku gaalba ha ahaadee abaal hadduu kugu leeyahay waa inaad abaalkiisa ilaalisaa waana taariikhdii sugnayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iska daa inaad disho iska daa inaad waxyeesho hadduu abaal kugu leeyahay waa inaad abaalkiisa guddaa nebigu wuxuu hi war ninkaa inala dagaalamaya abaal buu inagu lahaaye hadilina saxaabiga loo yaqaano mujader binu ziyaad albalawi ayaa wuxuu hi abulbukhtariyi baan soo gaadhay buu yidhi oo aada u dagaalamay markaan ku dhaweeye baan ku idhi yaa abalbukhtariyi joogso adiga kuma dilayno waayo rasuulku wuxuu yidhi ha dilina ninkaas dagaalkii buu sii waday buu yidhi markaasaanu haddana ku guulaysanay isaga iyo nin la socda inaannu inxisaar ku samayno buu yidhi aannu koobno oo dilkooda soo dhowaado waa rasuulku wuxuuna yidhi calayhi salaatu wasalaam ha dilina ee dagaalka jooji wuxuu yidhi waayahay waan ogolay ninkaa saaxiibkiina nabadgeliya war saaxiibkaa wuu dagaalamayaa rasuulkunana muu odhan ka daaya waannu dilaynaa isaga laakiin adiga waannu ku nabadgelinaynaa ee ka jooji dagaalka jooji wuu diiday dabeete halkiibuu saxaabigaasi ku dilay wuxuu idhi intaasoo goor ayaan dhaariyey si aan u fuliyo ballantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin runtii muu yeelin waxyaalaha dagaalka ka dhacay waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray umaya binu khalaf wa ficlan ninkaas waa ninkii bilaal binu rabaaxa dhagaxa saari jiray ee runtii addoonsan jiray ayaa u ahaa cabdiraxmaan bin cawf dee wuxuu ahaa tujaartii quraysheed iyo raggii waaweyna saaxiib bay ahayd wuxuu hi markii uu dagaalkii dhammaaday aniga oo sita alaabaan soo urursado dee waxoogaa ii noqonaysa ayaa umaya ila hadlay buuli waar maxaad uga baahantahay alaabtan aada sidato aniga uun ikaxayso oo geel badan baan isku furan doonaaye oon ku siin doonaaye waa laba ninoo dee saaxiibana way ahaayeen isagana inuu ku nabad galo umaya binu khalaf buu doonayay sidii baan yeelay buu yidhi oo alaabtii baan iska daadiyey buu yidhi waa alaab runtii waxoogaa u noqon lahayd mar allaaliya markii aan kaxeeyey buu yidhi isagiiyo inankiisii cali binu umaya binu khalaf ayuunbaa halkaa waxaa ka soo baxay buu yidhi bilaal binu rabaax alxabashi ra'su lkufri yacni waxa weeye waa madaxii yani dee wuxuu xusuustay ninkaasi waa ninkii magaratay saari jiray dhagaxa intuu geeyo badxaau maka ilaa uu miir doorsoomo ee odhan jiray maxamed ka gaalow dhagax dee subxaana allah intee leeg ee uu odhan jiray axad axad yacni ilaahay baa keliya ee uu marnaba diiday yacni bilaal binu rabax alxabashi inuu diintiisa ka noqdo cabdiraxmaan bin cawf ficlan waa saxaabi saxaabada waaweyn ka mida tobankii jannada loogu bashaareeyey ka mid ahaa muhaajiriinta oo dhani way garanayaan umaya binu khalafna dee waa odayaashii quraysheed wain kaana kaafiran haba noqdo gaaladii waaweyneede haddana way ka xishoodeen muhaajiriintii maadaama uu wato oo uu geynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan yaa ansaar allah yacni bilaal markuu arkay in muhaajiriintu ay cabdiraxmaan bin cawf ilaalinayaan ayuu ansaartii u dhawaaqay yaa ansaar allah ra'su lkufr umaya binu khalaf ninkaasi waa ninkii waxaa ogeydan igu sameeyey ee islaamka dartii igu sameeyey ansaartii baa mar keliya isu soo taagtay ciidankana ansaartaa u badan cabdiraxmaan binu cawf iyo umaya binu khalaf iyo cali binu umaya binu khalaf ayay inixsaar ayay ku sameeyeen cabdiraxmaan oo iskaga tag labadaa nin waxaan barbar taaganay umaya binu khalaf halkoodaa lagu dilaya cidima sii dayn karto intaan loo geyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan nebigu calayhi salaatu wasalaam dad badanoo loo geeyey dee wuu nabadgeliyey marka yani bilaal binu rabax alxabashi wuxuu doonaya inuu ka gaadhsiiyo intaan laysla gaadhin rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan binu cawf baa yidhi waxaa iigu la yaab badnayd markii aan buu idhi ninkii is-idhi adugu aan idhi war fadhiiso ee aan dusha kaga imid buu yidhi ee aan koobeen isidhi goor allaaliya goor seeftii dhinacan layga soo weydaariyey buu yidhi qayladii horta inankiisii baa loogu hordilay buu yidhi markaasaa umaya uu soo booday markii inankiisii la dilay isagana markaasay ansaartii mar kaliya raaciyeen anigii baaba sigtay buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf waxay igu darnayd buu yidhi markaan isidhi alaabtii yaraydeen urursaday dib u doono ila waatan umaye oo subxaana allah isagu yidhi muxuu ahaayey anaa geel badan isku furanaya kaxayse la waaye almuhim waxa weeye meeshaasi ansaartu sidii dee abuljahal ayuu raadinayeen ayuunbay ka yeeleen ninkaa la odhan jiray arrimahaasi waxaa aada u tilmaamay saxaabiga ninka loo yaqaano ibnulqayim raximahullah mar allaaliya markii ay hawshaasi dhammaatay ayaa waxaa soo kordhay saxaabiga loo yaqaano sacad binu mucaad oo ka mid ahaa hogaankii saree runtii ansaarta islamarkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciidankii ilaalinayay isagoo hogaaminayey ayaa wuxuu arkay rag badan oo ay aqoon isu leeyihiin de waa hogaanadii salu ka mid ahaa qoraysh ka mid a oo la wado markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi bal sacadow ka waran arrinkooda wuxuuhi yaa rasuul allah kuwaasi waa kuwii ku soo saaray idinla dagaalamay islaamka jabiyey waxaan anugu jeclaa in la laayo ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha runtii meeshaa ka dhacay dagaalka waxaa ka mid ahaa ee layaabka lahaa saxaabiga loo yaqaano xukaasha binu muxsin waa saxaabigii isagoo aada u dagaalamaya ayaa seeftiisii ay jabtay dagaalkoo bartanka maraya dabeetee nebiga calayhi salaatu wasalaam buu yimid wuxuuhi yaa rasuul allah dagaalkii meel xun buu maraya seefna ma haysto markaasaa rasuulku qori halkan yaalay unbuu rasuulku soo qaado markaasuu dhiibu yidhi tan qaado mar allaaliyi markuu u dhiibay ayaa ay noqotay seef aan la arag oo aan la maqal oo aan hore loo isticmaalin waxaana runtii loo odhan jiray sayfulcawn waa seeftii gargaarkaa la odhan jiray dagaalkii subxaan allah halkiibuu dagaalka ku galay cukaasha binu muxsin waxaa la yidhaahdaa markii dambe ee rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayaama ridda ayaa markii uu istishhaaday isagay ugu dambaysay yacni seeftii macnaheedu waxa weeye rasuulka kadib intaasoo sannadood ayuu seeftii haystu ku dagaalamay ilaa dhimashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib ilaa intii uu ka istishhaadayey ayaa uu seeftaa haystay waxaa runtii xusid mudan saxaabiga loo yaqaano muscab bin cumayr wa ficlan muscab waa safiirkii madiine rasuulka ku soo dhoweeyey waxaa la dhahdaa quraysh inanka dhallinyarta ee ugu quruxda badan leh ee ugu xaragada badan leh ee ugu hadalka macaan leh ee ugu akhlaaqda badan leh ee dadka oo dhan ay ugu jecel yihiin buu ahaa waxaa taa wehelisay waxa la dhaha gabadh quraysh ka mida oo aan inankaa tamaniyi jirin inay guursataa may jirin muscab bin cumayr wa ficlan waxa la dhaha waa kii islaamay hooyadii baa ahayd gabadh aada u maalqabeena mar allaali markii uu islaamay bay kharashkii oo dhan ka jirta markaasaa muscab ficlan dee waxa ku dhacday noloshiisii oo dhan baa isbedeshay walidaalika wuxuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee madiine loo diray madiine rasuulku umuu hijroonin ninkaa la jecelyahe ee qiimaha badan leh ee hadalka akhlaaqda iyo dhaqanka ee dadkao dhan soo jiita ayuu ahaa isagaa u sameeyey bayskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee madiina waxaa la dhaha dagaalka beder ayaa walaalkii oo runtii la odhan jiray abicasiis bin cumayr ayaa lasoo qabtay saxaabi baa wada moogtay sun waa ninkaa aanu walaalaha leeyay wuxuu yidhi hooyadii baa kharash badan haysatee ku fara adayg buu yidhi haddaad inuu doonayso in lacag badan lagaaga furto abicasiis bin cumayr markaa dhakaduu ka salaamay abicasiisna wuxuu yidhi waxaan islahaa ha ku furtee ma waxaad gaadhay inaad tidhaahdo ha lagu fara adaygo wa ficlan waxay ahayd qisaskii layaabka lahaa ee meeshaa ka dhacay waxaa runtii xusid mudan quraysh toddobaatan nin baa laga dilay oo nin hebel hebel yacni dadkii cid hadhay may jirin de waynagii ka warannay nin hebel la yidhaha abiilahab baa hadhay abiilahabna allahuma salli calaa sayidina muxamedin nin buu soo dirtay isaguna ou dayn badan ku lahaa ayaa uu ku yidhi dayntii oo dhan waan kaa dhaafee adigu waxa weeye eh dagaalka iga gal toddobaatankaa nin ee runtii la dilay ee dee abuljahaal ka mid yahay oo aynu runtii soo tilmaannay oo cutba bin rubaaci oo ka mid qaar xagga dhexdaynu ugu tegi doonaa dilitaankoodii rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray sabab darteed toddobaatanna waa la qabtay muslimiinta runtii waxaa laga dilay oo ka istishaaday afariyo toban ayaa shahaado helay sideed waxay ahaayeen ansaar bay ahaayeen lixna waxay ka mid ahaayeen runtii muhaajiriinta marka afariyo tobankaasi ayaa iyaga ka istishaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoraysh buu isa soo dultaagay raggii badnaa ee laga yeelaayey bi'sa alcashiiratu kuntum linabiyikum kadabtumuunii wasadaqaniya annaas wakhadaltumuunii wanasaraniya annaas wa akhrajtumuunii wa aawaaniya annaas tolbaa ugu xuntihiin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka nebigiinna loo eego kadabtumuunii waa i beeniseen buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasadaqaniya annaas dadkiina way rumeeyeen wainagaa laydha quraysh reeraha waaweyne odayga shanaad bay iskugu imanayeen macnaheedu wada ehel bay ahayn waa i beeniseen iyadoo dadkii wakhadaltumuunii waa i hoojiseen buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanasaraniya annaas dadkiina way ii gargaareen markaa dee ansaartii baa meeshan joogta oo dee qabaa'ilka carbeed ee bani cadnaan odayga ma garatay yacni waxa weeye maxay maxay carab dhammaadkeeduuna ay iskugu imanayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa akhrajtumuunii gurigaygii baa iga soo saartay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa aawaaniya annaas dadkiina hoy bay i siiyeen ansaartu gurigoodii bay igu soo dhoweeyeen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waata la yidhaahdo markii uu tegay madiina rasuulku maalintii ansaarta haddii maanta dib lay abuurayo yacni cudwi ansaarta ka mid a macnaheedu waxa weeye ansaari hadday halkaa marto halkay martaan mari lahaa maanta yani xataa markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhimanayey waar waxaan idiin dardaarmaya inaa ansaar ilaalisaan oo caruurtooda ilaalisaan oo ma garatay kuwa ay sii dhalaan ay ilaalisaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad buu u dardaaray muhaajiriinta isagoo le ansaarta ha la ilaali oo ficlan maalintii uu rasuulku hijrooday saxaabada oo dhani waxay ku tartameen gurigiisa nin walba inuu galo waa kii abaayub alansaari ilaahay dee sabab uga dhigay qisaska laga warramay abaayub alansaari ka dhacay wuxuu yidhi rasuulkaa diiday yacni sariir yar baanu lahayn oo midna xagga sare tahay midna xagga hoose markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xagga sare aniga dabool baa lay saaraa markuu dee waxigu soo degayo saxaabada qaar baa odhan jiray iyadoo rasuulka dee lugtiisu ay ku ag taallo hadduu waxigu ku soo dego waxaad moodaysa guri in lagu saaray culayska haysta rasuulka calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye habeenkii baa lay daboolaa markuu waxigu igu soo degayo walidaalika inaan hoosta seexdaan jecelahay marka abaayub alasaari waa kii ka sheekeynaya lahaa wuxuu ihi jalxad yaroo aanu lahaynoo biyo ah ayaa jabtay buu yidhi rasuulkuna hoostuu hurda calayhi salaatu wasalaam waxaanu diidnay buu yidhi in dhibic ka mida biyahaasi ay rasuulka gaadhaan oo ficlan dadku berigii hore dee dhar badan iyo weel badan may haysa wuxuu yidhi habeenkii oo dhan baanu soo jeednay kolba maraanu ku qabannaa ilaa intii salaadii subax laga toosayey ee laga aadaamayey ee fajrigu uu dilaacayay anigiiyo ummu ayuub waxaanu taagnay buu yidhi biyahaasi inaannu ilaalinno jalxaddaa dhane biyahee jabtay in xabad ka midii inta ay dhacdo ay ku dhacda rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh buu la hadlaya kuwoodii dhintay waa i soo saarteen markaasaa ay ihooyeen ansaar buu ammaanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa waxa uu meel iskugu geeyey intii dhimatay oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu la hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa fulaan binu fulaan يا فلان بن فلان هبلوا هبلوا ورسولك عليه الصلاة والسلام لي فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا هبلوا إلهي وحو نوغو بلنقاضي وانو هلنيه مهشي وحي إلهي دينكو بلنقاضي وابو الجهل وكل دارني وإلهي بري إلهي كوحدة يدا ما أنت بادلك كسعوته جبي أي دعوينكي سكمي دهان markaasaa saxaabadiiba cumar binu khadaab oo runtii dee saxaabadii dhiiranayd ka mid ahaa ay idhi yaa rasuul allah siday kaa noqotay arwaax yani laa ajsaad laa arwaaxa lahu ma waxaad la hadlaysaa dad yani qalfoofa oo dhintay yaa rasuul allah ayaad la hadlaysaa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan alimaam albukhaari wamuslim baa wariyey waladii nafsi muxamadin biyadihi maa antum biasmaca limaa aquulu minhu ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi idinku ma tiidin qaar uga maqal badan waxa aan leeyahay macnaheedu waxa weye xataa waxaa laynoo sheegay meydku marka uu dhintay loo ducaynayo ee ilaahay loo baryayo in ilaahay uu su-aasha waafajiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi way ina dhegaysanayaan xataa jaaq dhowrteen oo qofka ku sii hadhaba way dhegaysanayaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa inta su-aasha la weydiinaya walidaalika xadiiskan saxiixa waxa uu tilmaamaya in qofku marka uu dhinto inta uu magaratay aaska iyo inta uu ku jiro uu qofku maqlayo ayaa uu tilmaamay waxaa runtii xusid mudan warkii waxa uu aada iyo aada u gaadhay quraysh magaaladii maka waxaa laydhaha guri maka ka mida oo aan laga ooyeyn ma jiro ama odaygii baa laga dilay ama inan baa laga dilay ama abti baa laga dilay dadkuna dee caylad keliya ahay oohin baa ka bilaabantay runtii quraysh oo dhan ninka loo yaqaano xaysumaan bin cabdilaahi alkhusaaci ayaa ugu horreeyey oo tegey meesha wa ficlan reer bani khusaaca hoosta ayay xidhiidh kala lahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi waran markaasuu yidhi waa la dilay allahuma salli calaa sayidina moxamed abuljahl yacni abulxikam buu isagu yidhi abuljahl rasuulkaa u bixiyey waa la dilay buuri cutba binu rabeeca waa la dilay shayba binu rubayca waa la dilay abulmukhtarey binu hishaam waa la dilay weliid binu cutba binu rubayca sidaasuu u tiri safoon binu umaya oo ficlan dee umaya binu khalaf yacnii inankiisii ahaa ayaa yidhi miyay idinla tahay waxa uu ninkaasi ka sheekaynaya inuu dhab yahay suu yidhi kaasi iska halkaa ka hadlaya buu yidhi waxaan u soo taagnaa buu yidhi markii aabbihii iyo walaalkii meel lagu wada dilay baan u soo taagnaa buu yidhi xaysmaan dee waa markii umaya binu khalaf iyo cali bin umaya binu khalaf la dilayay buu leeyahy safaan bin umaya qadiyaddii runtii waa ninkii ugu soo horreeyey markaas oo ay is-oogsatay yacnii oohintii markii waxaasi warkii aada u baxay abu raafic oo ahaa mowlaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam shaqaalihii rasuulka ee xulka ahaa ka mid ahaa abu raafic oo cabaas binu cabdilmudallib la shaqayn jiray berigii hore ayaa wuxuu yidhi hoostaannu ka islaamnay aniga iyo cabaas iyo ummulfadl oo xaaskii cabaas binu cabdilmudallib ah wuxuu yidhi annagoo fadhinna ayaa abiilahab baa markii warkii uu maqlay buu soo baxo kacbada agteedu yimid buu yidhi markaasaa xaaris binu cabdilmudallib ninkaasaa yimid buu yidhio dee reerkii reer binu cabdilmudallib ka mida si warka uuga qaato ayuu gaar u soo jiitay buu yidhi suu keenay buu yidhi meel koona ah markaa wuxuu yidhi anugu ima arkaya dhabarkiisa ayaan fadhiyaa buu yidhi umulfadlina dhinacashi iga sii xigtaa buu yidhi suu yidhi hebel baa la dilay hebel baa la dilay waxaa noogu darnayd buu yidhi dee waa rag aqoon isu le siduu ii garaacayay buu yidhi ayaa umulfadl oo dhinacan fadhiday ilaynu waxoogaa karaama aanu helnay buu yidhiyo oo maadaama islaamkii guulaystay quwada ayaanu xoog ka leenahay buu yidhi qori halkan yaallay intay qaaday buu yidhi umulfadl ayay madaxa kala eegato markaasay dhinaca ugu turtay buu yidhi markaasaa uu jeexmay madaxu sidii baa loola carcararay buu yidhi dhaawicii abiilaha ma maantaad dilaysaa inankii yaraaye uu ka tegay cabaas binu cabdilmudallib adigoo dagaal geliyey ayaa ay tidhi wuxuu idhi maalintii abiilahab nabarkii markii uu jiibsaday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku salliday xanuun cadase la odhan jiray waa xanuun inta uu qofka jidhkiisu nabarragalaan urta subxaana allah markaasaa cid u soo gasha oo carabtuna ay ka baqan jirtay buu yidhi cid allaaliya cid u soo gashaa la waa inamadiisii markii dambea lagu yidhi wareedha aabihiin hadduu sidan yahay dee ma xal keentaan markaasaa waxaa loo soo jiray buu yihi qoryo dhaadheer oo subxaana allah lagu qaadayo meydkiisii oo qofku aanu intee imise mitir uga dhowaanay sidii baa lagu qaaday buu ihi abiilahab markaasaa god bay la egteen buu ihi cid u dhowaanaysaa subxaana allah ma ay jirta buu ihi jidhkiisii markaasaa halkaa lagu aasay waxaa xusid mudan qisaska dariifka ahaa ee ka dhacay magaaladii maka dagaalkii kadib ninka loo yaqaana aswad binu mudallib ayaa saddex inanoo uu leeyahay baa la dilay quraysh waxay tidhi si aan laynoogu wiirsan cid ooyi kartaa ma jirta go'aan baa la soo saaray ilaa intaynu dib u aarsanayno waa inaanu qof ooyaa jirin odayaashuna way gabi jireen dariir albas saddexdii inanba waa laga dilay wuxuu idhaa war ma la ogolaaday aan saddexdii inane hebel iyo hebel aan u gabiye weli ma la ogolaaday in la hadlo markaasaa maalintii dambe wuxuu maqlay gabadh yacni aada iyo aada u qaylinaysa markaasuu yidhi waa bal soo hubsa buu yidhi asaa layidhi gabadhaasi waa maxay qayladeedu asaa layidhi maxaa buu yidhi waxay ka warramaysaa buu yidhi awr ka lumay bay u heesaysaa markaasuu gabay tiray ma maanta iyadoo hebel iyo hebel la dilay gabadhii ay awr u heesaysaa buu yidhi halkaasuu dabeetay isaguna tawaawiciisii uu ka bilaabay rasuulku alay salaatu wasalaam saxaabi buu diray cabdillahi binu rawaaxa iyo saxaabi loo yaqaan zayd binu xaaris cabdillaahi binu rawaaxa wuxuu saxaabada xagga sare cidda degan u warran buu yidhi xagga hoose inta degna zayd binu xaaris ayuu rasuulku salaatu wasalaam wuxuu hore ugaa u bushaareeya in muslimiinta ay nabad qabaan in ay subxaanahu watacaala abujahl iyo ciidankiisii uu jabiyey aliya markii munaafiqiintii ay arkeen zayd binu xaaris oo fushan hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam imise idiin sheegin in xamalkiisii maanta aanay cidi ka soo noqonayn dee way idinkaa arkay bay yidhahdeen markiiba sii waxaa fuushan yacni zayd binu xaaris markiiba warka dhigay ka horkii zayd xaaris oo hashi rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii aanay waxaan maanta la yidhaahdo shir jaraa'id baa la qabtay intii aanay lahadan ficil oo sheegay rasuulka salaatu wasalaam uu naqabo saxoo dhanad qaba afar wanka ay istaadeen aad dadka u farxay waxaana runtii la waa cabdullahi ibn salool uu goostay inuu runtii islaamo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo dhaqaaqay dhinacii magaaladii madiina mar allaaliyo markii uu damarayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa loo yaqaano tablimayd ayaa rasuulku yidhi ninkaa hala dilo وفعلا عبتنا عبيد islaamku dadka qaarkood wuxuu yidhaahdaa hebel haddii laga reebi waayo mujtamaca mujtamacu ma hagaagin walidaalika waxa weeye caqba wuxuu ahaa ninkii awgeydeen wuxuu ahaa nin qasaasa in aada u sheegay dadka aftaxankaa ee rasuulku uu yidhi allahuma inni acuudu bika min kulli xaqin caliima lisaan ilaahayo wax kaa munaafaqa oo carabkiisa uu macaan yahay oo dadka oo dhan ay aada u dhagaystaan ayaa yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo islaamkii la dagaalamaya walidaalika waxaa la yidhaahdaa rasuulku marka uu hadlayuu agdhigan jiray markaasuu qisas la yaablo oo dadka oo dhan soo jeediyuu ka sheekayn jiray waxaa intaa u helisay maalintii la yidhi maka ayuu rasuulku isagoo ku tukanaya layidhi yaa maanta ninkaasi maanta dhibaato inaga gaadhsiiy markaasuu yidhi aniga igu haleey waxaa la yidhaahdaa mandheero mandheer ay leedahay allahuma salli calaa sayidina maxamed neef dhan oo geel oo dhalay wax laaliyo wixii ku jiray oo dhan oo dibadda loo soo tuuray ayaa intuu soo qaaday ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan ayuu dhakada ka saaray rasuulku waa uu ka kici kari waayey ilaa loo sheegay faatima leanna way ku dilaacaysaa faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam baa loo sheegay oo la yidhi waa sujuudsan yihi weeli nebigu calayhi salaatu wasalaam alaabtaasina way saarantay ilaa ay soo carartay oo ay soo gurbato oo ay dirka kaga qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la yaab lahaa maalin maalmaha ka mida qurayshoo dhan ay soo urtay markaasay tiri war maanta uun aynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu ku tuntuusan waxaa la yidhaahdaa way iskugu yimaadeenoo yacni waxay rasuulkiio sujuudsan bay ayay halkaa cunaha qabteenoo dhulka magal ilaa rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka baqday waa maalintaan isiri labada indhood baa dibadda kuu soo boodi doona buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam almuhim caqbatana maciid ninkaasuu ah rasuulku wuxuu ihi kaasiyaanu madiine inala gaarin halkii cali bin abi taalib baa ku dilay ninka runtii la odhan jiray nabtal binu xaaris oo ficlan isaguna ka mid ahaa dadkii dhibta badnaa yani sagaalkii ugu dhibta badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa isagana halkaa lagu dilay marka riwaayaadka qaar waxay leeyihin cali bin abi taalib ayaa dilay qaarna waxay leeyihin saxaabiga loo yaqaano caasim binu haabit al ansaari ayaa dilay adigu labadooda mid ka mid ah ayaa dilay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii kale markii ay soo hadheen yani toddobaatankii labadaa laga dilay mooyaane intii kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey maxaynu ka yeelna cumar binu khataab wuxuu ya rasuulallah kuwaasi intay dib kuula soo dagaalami lahaayeen aynu layno abubakar oo runtii dee aada u raxiim ahaa oo ficlan quraysh oo dhan ninkii loogu jeclaa ah ayaa yidhi yaa rasuul allah waa ehelkaagii iska daa nimankaa nin walba wuxuu bixin kara ka bixi kii kalena quraysh oo dhan waxay ku wanaagsaneen waxna way qori jireen waxna way qori jireen walidaalika waxa weeye ansaarta way ka aqoon badnaayeen ka kale kii aynu lacag ka weyno afartan caruurta ansaarta ah ka mida ha loo dhiibo ha haye ilaa inta uu waxna ay qorayaan waxna ay akhriyayaan buu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii buu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar binu khadaab ra'yigiisii baa qur-aanku ku soo degay walidaalika waxaa la yidhaha koob iyo toban meelood ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar uu ku diiday rasuulka uu yidhi yaa rasuulallah sidaa yeel koob iyo tobankaasi shan waa laysku waafaqsanyay lixna a'immadu way ku kala tegeen intaba koob iyo tobankaba qur-aanku waxa uu raacay sidii cumar binu khadaab halkaasaynu ku joojin doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu